aad baad umahadsan tahay maxamed sheekh cali weli waxaan ku guda jirnaa tarinta tooska ah ee maanta lagu lafagurayo howlgallo kala duwan oo xarakada shabeal mujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weerarkii saakay ka dhacay xerada askarta gorgor ay ku leeyihiin deegaanka warta dibisamatar ee duleedka magaalada masaajid cali guduud ee shabeellaha dhexe ayaa war kale oo dheeraad ah kasoo kordhay khasaaraha dhimashada ayaa kordhay ee soo gaaray ciidamada gorgor waxaana wararkii ugu dambeeyey ee haddana soo gaaray ay sheegayaan in dhimashada ay gaartay soddon askari oo mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen deegaanka warta dibisamatar meydadka ayaa marka waxa ay daadsan yihiin gudaha xerada iyo meelaha ka agdhow ee banaanka xerada khasaarahan marka waa horu dhac daqadihii aan soo dhaafnay wixii ka dambeeyay marka weerarkan uu dhacay hadba way isa soo tarayeen oo midad hor leh ayaa la arkayay iminka oo hadda aan kula hadlayo dhimashada inta aan xaqiijinay waa soddon askari tiro maxaabiis ah oo gacanta lagu dhigayna waa jirtaa kuwaasi oo qaarkood dhaawacyo yaryar ay soo gaareen kuwo kalena iyagoo bad qaba ayay mujaahidiinta al-shabaab iminka gacanta ku hayaan macluumaad iyo faahfaahin aan raadinay oo ku saabsan tiradoodana ma aysan noo suurtagelin inaan xooga dheeraad ah ka helno dhanka xarakada shar mujaahidiinna warar umuurtaa ku saabsan lagama hayo dagaalkan marka sidoo kale waxaa soo kordhay in hadda la helayo faahfaahin kale oo ku aadan qoryaha mujaahidiinta al-shabaab ay ku furteen dagaalka waxaana mujaahidiinta u suurta gashay in ay dagaalkaasi ku furtaan shan iyo toban qori oo ah nuuca a k forty sevenka iyo saddex qori oo beka m ah kuwaas oo ay haysteen lagana faramroojiyey ciidamada gorgor oo hadda la leeyahay way sii farxanayaan oo dhulka hawdka qaar baa masaajid cali guduud qabtay qaar baa laga yaabaa in meelo al-shabaab ay joogaan ay u ruqaansadaan maadaama aysan kala garan karin meelo ka baxsan halkii ay joogeen oo ciidankan xasan sheekh baa intuu meelo kala duwan kasoo ururiyey halkaa geeyey si uga xoojiyo ciidamada dowladda federaalka oo maalmihii lasoo dhaafay khalkhal iyo cabsi uu haystay iyagoo ka cararaya furumaha wixii tafaasiil dheeraad ah ee soo kordha marka wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa insha allah